barnaamijka caweyska washington caawana qodobadan barnaamijka caweyska idinku haya waxaa ka mid ah degaan aan loo ogolayn in ay cagta soo geliyaan ragga waxaa sidoo kale barnaamijka caweyska washington idinku hayaa wixii kala qabsaday wiil dhalinyaro ah iyo baranbaro ku wareerisay guriga oo deganaa waxaa sidoo kale idin hayaa qaybtii u dambeysay ee waraysigii wariyaha v o a faadumo yaasiin ay magaalada boosaaso kula yeelatay fanaanka axmed dey abubakar waa caawa iyo caweyska washington dhegeyste lagu magacaabo daadir xalane oo jooga ama degan magaalada sydney wadanka australia oo lasoo xiriiray barnaamijkan caweyska washington ayaa inoo haya caawo sheeko uu si weyn isagooga helay oo uu sidoo kalena jeclaystay in barnaamijka caweyska washington uu kula wadaago dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran daadir marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a cashucuud aad ayaad umahadsan tahay waxaan joogaa magaalada sydney dalka australia muddo labaatan iyo dhowr sana meeshan ku noolahay marka magacaygana waa daadir xalana waa mahadsan tahay barnaamijka v o a iyo khaasatan barnaamijka caweyska washingtonna dadka aada ugu xiran ahay muddo dheer oo aada u dhegeysto marka dabcan waxaan jeclaystay waxaan ka shaqeeyaa ama aan muddo in badan la shaqeyn jiray communityga magaaladan ka dhisan gaar ahaan qeybta oo dibudejinta iyo soo dhaweynta dadka cusub oo imaado dhinaca raadiyaha marmar baan ka shaqeynayay arrimaha community aad baan ugu dhex jiray marka barnaamij ama sheeko qiso iyadoo dhacday oo aad aan ugu qoslay oo qof cusub oo waddanka soo galay qabsatay ayaan jeclaystay inaan la wadaago barnaamijkan caweyska washington si ay dhegeystayaasha bal anigu markaan kolay sheekahaas maqlay ama aan soo xasuusta aadan ugu qoslaa marka waxaan isdhahay bal la wadaag dhegeystayaasha caweyska washington waa ta waa soo dhaweyneynaa waxaan filayaa saad ugu qosashay in aniga iyo dhegeystayaasha kale barnaamijkan dhegeysanayaba inay ku qosli doonaan marka bal sheekada nooga dhac daadir laba dhalinyaro cusub oo waddanka soo gashay marka markay soo galeen ayaa waa lasoo waa taqaanaa waddankan australia wuu ka duwan yahay dee maraykanka iyo meel xerada horta lagu xiraya ilaa waa lagu soo baarayaa marka sharciga lagu siiyaa magaalada lagu soo daynaya marka markii magaalada lagu soo dayay oo lacagta loo bilaabay ayaa waxaa la guri kiraysta marka ayagoo lacagaha la siinayay wax qiyaasay ay guryihii gurigii ugu jabnaa ama meelihii ugu jabnaa guryaha ayay tageen ay guri ka karaysteen dabcan gurigay karaysteen waxaa guri aada duqu ah marka gurigii dhibaato ayay kala kulmeen bahal barambara la dhaho ayaa guriga aad macnaa guriga maadaama u ah guri iska duqa oo nadaafad daran barambaraa aada u wareerisay marka labada wiil oo dhalinyarada midna ingiriis ma yaqaano midna ingiliish aad u jajaban oo yar ayuu ayuu ku hadlayay haye marka markay markay dhibaatadii u adkeysan waayeen barambarada ayaa kii ingiliishka yaraa ku hadlayay ayaa soo baxay wuxuu u imaaday agencygii guriga ka kiraya markaasuu dee xoogaa ingiriiskiisi halihii yaqiin u dhiibay wuxuu yidhi there is a lot of animal in my house taasoo ah xayawaanaad badan baa guriga jooga marka isagoo raba inuu dhaho barambara ay wareerisay exactly ereyga barambarada waxa ingiriis lagu dhaho maanu aqoonin marka the human being the rest animal bay u tahay yarka isaga cayayaan cayayaankii iyo xayawaankii waa garatay xayawaankii oo dhan buu isku qabay waa garatay baradii xayawaankii bay u gashay marka way yaabeen what kind of animal dee ma dhaafsiin karin intaas wuxuu yidhi animal badan baa wuu ku celceliyey marka mid shaqaalihii staafkii kamid ah baa waxaa la yidhi nin raac ninkan animalka uu sheegay bal soo arag haye waa lagu soo daray dee gurigii baa la imaaday iridii markii la furay ayaa barambaro biibaysa waxay kusoo aaday ninkii oo staafka ahaa wejigiisa guriga loo soo diray intuu naxay buu wuxuu yidhi jesus caashii marka dhibaatada qosolka meeshan bay ka timid haye yarkii annaga soomaaliya waagaan joognay nabi ciise waa maqli jirnay laakiin magaca jesus xoogaa soomaaliya aad loogama isticmaali jirin moogta isla markiiba wuxuu la soo booday yes a lot of jesus in my house xoogaa wuxuu is yidhi magacii barambarada in loo sheego u maleeyo oo jesuskiiba inay barambarada magaceeda tahay marka wuxuu la soo booday yes a lot of jesus in my house haye marka caaisha ninkii muddo aad u fara badan xoogaa muddo ilin muddo ahba magaca jesus markuu maqlo barmar uu haysan jiray ilaa markii uu luqada barta uu ogaaday in jesus laga wadaba nebi ciise waa gartay marka marka dadkii ka socday kulleyba combanigii guriga ka karaya ka socday rabe inay ogaadaan ninkan cayaanka ama xayawaanka uu sheegayo rabe inay ogaadaan lagu yiri markii dambe lad of jesus a gurigayga ku jira
way way yaaban waxayna way fahmi waan dhibaatada jirta waxa waaye communicationka aad u xumaa markaas waxyaaba badan umaysan sharxin because ninkii english fiican ma yaqaano moogta aye laakiin isagii magacii ugu horreya loo sheegaa jesuskii ahaa moogta marka wuxuu la u maqlay jesuskii nabici oo uu barambaradii iyo iyo u malaya marka kiibuu la booday markaasuu yiri there's a lot of jesus in my house aye marka xooga luqadii markii uu barto gadaal ka barto u ogaaday in jesus laga wadaba nabi ciise wa marka waa sheekadaas aad ba ugu qosashaa qudheeda aadaan ugu qoslay aad baad umaasan tahay daadir waa sheeko runtii xiiso badan waana kugu soo dhaweynayaa mar kasta barnaamijkan caweyska washington iyo wixii sheeka ah ama adiga ku qabsada ama saaxiibadaha kaa soo gaara adduunyada waxaa la yidhi waa sheeko iyo shaahid marka tii aad usoo joogto iyo tii aad sheeko ku maqasho waan kugu soo dhaweyneynaa daadir aad baa umaasan tahay aad ba aad baa umaadsantaha
waa hagaag waxaan caawa dhegeystayaal barnaamijkan caweyska washington idinku hayaa xaafadda amaba degaanka aan loo ogoleyn in ay cag soo dhigaan ragga mar baaban is idhi markaan arkay sheekada talow ma dhismihii maamul goboleedyada ayaa xaggaas u wareegay oo waxaa bilowday maamul goboleedyo ku dhisan xagga jinsiga oo kii gobolaysiga waa la yskala yimid waxaa tahay allabaxya rag fara badan oo i maqlaya markiiba ay la soo boodeen oo yaa iyaga uga liita hadday keligood xaafad isku oodeen oo isku urursadeen waxaa tahay yaana hadal idinku daalinayna sheekadaasi oo kooban aan ka wada koobinno ismaaciil xuseen farajar oo stuudiya la jooga ismaaciil kusoo dhawow caashe horta tuulo umooja la yidhaahdo oo ku taalla gobolka samburi oo dhinaca waqooyi ee dalka kenya ku taalla baa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaa isugu yimi ilaa shan iyo toban haween ayaa asaasay marka xilliga waxaa laleeyahay toddobiyo afartan haweena iyo laba boqol carruura ku nool marka tuulada waxaa cajiiba arrinta ciisaha gaara u sii abuuraya waxa weeye waxaa loo ogolyaha oo keliya dumarka asaasay marka horta waxay u ahaayeen haddaynu dib ugu yar noqono dumar ay dhibaata ka soo gaadhay askartii gudaha ee britishka ahayd sida uu the guardian wargesila oo kale u daabacay waa gartay marka xilliga waxaa dhalashadooda loo ogolaya in meesha ku noolaadaan haweenka dhibaatooyin ka soo gaadhaan dhinaca gudniinka fircooniga ama raggooda ay soo laayeen ama la kufsaday aduu dumarka dhibaatooyinka soo gaadhaan oo keliya ayaa lagu soo dhaweeyey markoo dumarka cabanayo o dhan baa isugu tegay meesha dumarka cabanayo halkaa la keena ragga waa ka mamnuuc meesha horta saasaa sa- saasa shuruucda meesha u taalla Waa gar- maadaama dhibanayaal raggii ay dhibtan soo geysteen waa laga mamnuucay marka xaggaa la isaga soo ooda xagga isku oodeen xaggaasaa la iskaga haa waa gartay laakiin eh, waxaa laleeyahay imise carruura ku nool waa tiri ilaa laba boqol oo carruur laakiin arrin kalea meesha ku yar jirto adigu dee la yar qariyey haye oo la yar xadfay haye dee waxaan la yara sida farsameeyey la yar farsameeyey haye haweenka horta marka hore waxay yidhahdeen raggii baan horta ragga aan wax- ma aaminsanin dee caashay in laga wada ma garanaysa laga wada tegay waxaa laga yaabaa Ah.
in xagga dambe ay qaarkood kasoo wada noqdaan haye
marka laakiin waxay leeyihiin laba boqol carruur ay ku nool yihiin haye raggiina waa laga mamnuuc marka carruurtoo dhan wada dumar ama iyagoon ma gabdhaa dee may carruurda rag baa ku jira marka sala caleh xagee wax ka khaldeen Al- alif wax malay waxbuu leeyahayba haye labadaba tuulada laga hayaa waa gartay markaa markaa ragga marka la leeyahay amaa loola jeedaa had ismaaciil iyo inta ka weyn dee maye sala caleh miya hadduu laba jir iyo hadduu ah, ma garanaysa waa raggun miyaan ahayn ya raggun miyaan ahayn marka waxaad leedahay ragga waa rag raggun waa rag marka dumarkii waxay leeyihiin dhinacna waanu ka mudaharaadnay raggii haye an waxaa weli isweydiinaya mad garan caashay haye dee qoladii xuquuqda aadanaha u doodi jirtay eh, ee haweenka weliba gacan siin jirtay eh.
tole maxay du- tuulada haliyey ugu aqoonsan waaye ilaa sagaashankiiba dumarkaas mudaharaadayeen oy calamada siteen dee ilaa sagaashankiiba calamada siteenoo haweenka u doodayeen raggii mamnuuceenoo sidanoo weli maynaan arag dee cid weli gacan siinaysa laakiin ismaaciil oo hal midna meesha su-aal baa igu soo dhacday haye een mar haddii la yidhi een tuuladaasi inaan rag oo dhan looma ogola Haye.
labada boqol ee carruurta xaggee ka yimaadeen
may horta labada boqol ee carruurta waa la gartay waa gartay waxay ahaayeen dumarkan qaarkood baa raggooda ay soo laayeen haye inan kastiiba intay wadatay bay hore ula soo gashay laakiin caashay midda aanin la dareensanayn ha hadha waxaa ka dhex toosaya ha wiilkii sagaashankii dhi- dhashay maanta waa shan iyo labaatan jir waa gartay marka isagii baa qaangaadho isaga qudhiisaa maanta wax ku dhex guursanaya tuulada markaa raggii halkaasi ka soo gelayaan dumar la-aan tuulada ma joogto meel laakiin laakiin ismaaciilo waxaan u malaynayaa sheekadani eh mar haddii la yidhi tuuladani een ragga looma ogola oo raggii een haddii lasoo dhaweysto waxbay dhibayaan ay gabdhihii leeyihiin oo dhibaata ay kasoo gaarta dhinacaasi Haye.
hadda tuuladaas ma ka hadlayna raggoo dhan ka wada caban mayna
haatan waa tidhi isku soco raggoo dhan ka wada caban mayna tuuladaasaan sheegaynaa Haatan Marka- iska sococaashay.
marka waxaan u malaynayaa inay xaaladdu ku dambaynayso ama sida ay tahayba mar haddii raggii meesha loo diiday la yidhi waa ka mamnuuc marka wiilka uu soo koro ee uu wiilnimo dareemaba xaafadda waa laga saaraya sharciga u diidaya maye caashay mar haddii ilinkaana loo furay halkaasba raggu way ka soo gelayaan marka in tuuladu aan cidna rag ka maarmayn oo rag la-aanna aanay joogeyn iyagaaba caddeeyey haweenkaasi haddii jidkaa yarna loo yar bidhaamiyey kaasaa idinka badan kaasaa naga naga badan
waa hagaag welina waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan aan kusoo xirayo barnaamijka caweyska washingtonna
waa qaybtii u dambaysay ee waraysigii ay waryaheena magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ay magaalada boosaaso kula yeelatay fanaanka axmedey abubakar qaybihii hore ee waraysiga fanaanka waxa uu badi ka hadlayey taariikhda shakhsiyadeed ee sheekooyinka xagga jacaylka isaga soo maray iyo sugaanta la xiriirta hase ahaatee qaybtan waxaan jeclaystay inaan idinku maqashiiyo qaar ka mid ah heesaha kale ee fanaanka uu qaado ee ku jiray riwaayadihii uu ka qayb galay ee uu sida weyn uga dhex muuqday codkaasi dhegihiina ku soo dhacay waxa uu ka mid yahay heesihii sida weyn uga dhex muuqday riwaayadii caan baxday ee kibirkii beerta karfan saaray jacaylka riwaayaddaasi oon filayo inay si weyn weli u xusuustaan soomaali fara badan oo maanta ku kala firirsan daafaha dunida riwaayadaasi heesihii ku jiray waxaa ka mid ahaa heesta halkudhegeedu yahay shimbir nabadeed oo ahayd mid kaalin weyn iyana ka ciyaaraysay riwaayadda oo ay wada qaadaan axmedey abubakar iyo madiine cabdi cali bal aan iyadana qadar idinka maqashiyo
ሽምብር nabadeed ሽምብር nabadeed ሽምብር nabadeed ሱንተው buubeyse shakiidalaay shakiidalaay shabkeeda laga ilaashanahay
جحالك أبنى شمعي جحالك فرحة بيك غاشي بيان انت عشان شاعي الغصون أركان عين عاشر الله هنا شيطان كلنا حجابي عاشر الله هنا شيطان كلنا حجابي عاشق يا شرف انت عايش حيانا عاشق يا شرف انت عايش حيانا شاكبي نبي عشقي شهيري انت اسمعك شاكبي نبي عشقي شهيري انت اسمعك شرف واضح سايا شافو في دنايا شرف واضح سايا شافو في دنايا شاقلة عشاك شاقلة عشاك شاقلة شوفي عشقة شوفي عشقة شاقلة عشاك شاقلة عشاك شاقلة شوفي عشقة شوفي عشقة
markaan soo koobo waxaa la odhan karaa fanaanka axmedey abubakar fankiisa waa mid bad ah oo ballaaran ka sokow inta aan idinku maqashiiyey barnaamijkan cawayskana waxaa sidoo kale fanaanka uu kaalimo muuqda ku lahaa fanka qaybihiisa kale oo ay ku jiraan xagga wadaniyadda iyo nebi ammaanada kuwaas oo aan ka xusi karo heestan ka hadlaysa dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaa sidoo kale xusid mudan in fanaanka axmede abubakar uu ku luuqeeyo nebi ammaanka halkudhagiisu yahay adiga ammaan leh oo ay eradeeda ka mid yihiin ilaahiisa nebigii arkow moxamed adiga ammaan leh ya moxamed guud ahaana waraysiga fanaanka axmede abubakar ee magaalada boosaaso kula yeelatay wariyaheena faadumo yaasiin jaamac iyo guud ahaan barnaamijka cawayskaba intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa intaan mar kale iska maqlayno waxaan idinku dhaafayaa heestaa shimbir nabadeed iyo codka fanaanka axmede iyo abubakar
kabkii ka shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage inta inuu mar waaye jeeda eedaafi ka shisheeye kadhaganaadi dusheeda daafi ka shisheeye nafka ruuxa u taage nafka ruuxa u taage saiduu maran waaye
caaqisii shala joogay ikamaanta la sheego caashaqii shala joogay ikamaanta la sheego shaxda la isku degaaye sharafto sharafto kalmaahine shacni la-aan yeelisho caashaqii shala joogay ikamaanta la sheego caashaqii shala joogay iikamaanta la sheego shaxda la isku dagaaye sharaftood sharaftood kalmaahe shacni la-aan yeelasho
Gümbür nabader Gümbür nabader Gümbür nabader Şu tavukube Şakir Şalay شكيت لاي شبكة لقى إلى
ma ii jaxeelka adna shuma ii jaxeelka farxadiis loo shidayo intii shaaja شاعيس لغصون أركان عاشر الله هنو شيطان لك حجابي عاشر الله هنو شيطان لك حجابي عاشق يا شرف انت ألف شقايا عاشق يا شرف انت ألف شقايا شيخدي نبي عشقي شهيدي انت اسمعك شيخدي نبي عشقي شهيدي انت اسمعك شرف وبكايا شافوا في دنايا شرف وبكايا شافوا في دنايا Shagging it, I said shagging it, I said shagging it. شوفي عشقة شوفي عشقة
شابية شابية شابية
shagging it, I said shagging it, I said shagging it. شوفي عشقة شوفي عشقة
Yeah.